haddaan ugu horeyn aan ku bilaabo kunye barow horta waa tuulo masaa ahaan baraawa u jirtaa sagaashan kilomitr dabcan nimankii asal baraaw ay ku xooganaayeen intaan dowladda soomaaliya iyo ciidamada iskarabsanaya midooda oo africa iisan imaan halkaa markii laga saaray ayaa waxay ku habsadeen tuulada kunye barow saldhigyada u waaweynaayo ay ka dhigteen xali kowdii habeenimo ama toddoba saac qofba sidai u yaqaano ayaa ciidamada maraykanka iyo ciidamo gaar u tababarma soomaaliya ayaa weerar ku qaadeen halkaasna nimankii maleesiyaadka argagixisadaah waa laga saaray sida igu maqaalka marka ujeedkuma wuxuu ahaa in magaalada laga saara mise waxaa jira howlgal ay rabeen in ay fuliyaan ama ha noqoto dad ay bartilmaameedsanayeen ama ha noqoto in ay unugiya burburinayeen ma ujeedku wuxuu ahaa inay magaalada ka xoreeyaan maleeshiyadaas dabcan horta kuuyo barow masaafo ahaan waxay u jirtaa caasimada soomaaliya muqdisho saddex boqol oo kilomitr muqdisho iyo kuuyo barow inta u dhexle xerooyin ayay ku leeyihiin shabaabku waxaan dareemi karnaa amba aan qiyaasi karnaa in meeshaas bartilmaameedka dad ah ayaan dareemi karnaa marka howlgalkaasi sidee u dhacay ma ku guul daraysteen mise waxaa jira in ujeedada ay ka lahaayeen waa ay kasoo gaareen
dabcan annaga horta maaan ma aanan tegin meeshii dagaalka ka dhaca laakiin ila madax banaa sidii ay noo xaqiijiyeen ciidamada isbahaysiga oo meeshaas weerarka ku qaaday inay ku guulaysteen ayaa hadalheynta ugu badanta marka waxaa la sheegayaa in maxaabiis halkaasi ku xirnayd la sii daayo maxay ahaayeen maxaabiistaasi haddiise la sii daayo ma soo wadeenoo iyagay soo raaceen mise siyaab magaaladii kusii dhex daayay
wararkaan ka helayna tuulada tuulada kunye barow waxay noo xaqiijinayaan maxaabiis boqol iyo siddeetan ah ay meel ku xirnaayeen ay soo furteen nimankan weerarka qaaday marka ujeedkuma wuxuu ahaa in maxaabiistaas lasoo furto
ujeedka maxaabiis kalima ahayn raggaa bartilmaameedka ahaa balse waxaan u malaynaa raggaas in guushil laga raba laga gaaro marka xogta sidaa ku maqsheen ragga ma la yaqaanaa ma la dilay ma nololaa lagu watay wax xoga ma ka haysaan
walaalla waa mahadsan tahay dabcan meel dagaal ka dhaca dadaa ku dhimaa in dad badan oo ayukaa meesha ku lacdeen laba xerana waxay gaadiid yaallay oo hubna meesha ku gubta ayaan hadda war lagu soo gaaraa nimankii bartilmaameedka ahaayena dabcan guushii laga raba waa laga gaara sida annaga wararka nagu soo gaaraya marka khasaaraha howlgalkan ka dhashay ee dhinaca ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanka ma haysaan intuu la egya walaala meel dad ku dhinta ma qarsoomaysa dadkaas haddeer wax oo xaggooda soo gaara haba yaraatee oo annaga wararna soo gaara ma ay jiraan
ma jiraan dad gaar ah oo aad magacyadooda idinku soo duulay oo ahaa bartilmaameedka weerarkan oo ama la dila ama la qabta
falastinay saanka warqababa amba mediahaba soo qora hadda ka hor toddobaadkan hordhaciisa ayaa meesha duqeemo lala bartilmaameedsaday waxaana ku dhinteen rag horjoogayaal ah oo shabaabka ka mid ahaa oo u qaabishanaa dhanka bari buuraha galgala nin magaciisa kusoo koobeen markaas ku dhintay toddobaadkan hordhaciisa nin magaciis lagu soo koobay dheereeye dabcan hadeernan faahfaahinta dib aan ka dhiibi doonaa weli xaqiijinaan ku jirnaa balse dib aan idinka soo sii doonaa laakiin hadda waxaan ku xaqiijaa meesha in rag sarsare oo nimankaa khawaariijta ku dhinteen ayaan ku xaqiijaa hadda marka yaa haysta kunye barow ma ciidankii qabsadaa jooga mise shabaab ay uga soo baxeen
ciidankii shabaabna ma ay joogaan sida warka nagu soo gaaraa nimankiina danihii ka lahaayeen ilaa saddex saacadood xariirtaa in magaalada gudaheeda ku jireen ayaa naloo sheega guulihii lahayeen markii ka gaareen dib ugu soo laabtay